asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo howlaha badan inooga sheekaysa kuwaasoo ah kuwo aad iyo aad u kala duwan taana maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas qayb ka mid a waana mid ka hadlaysa qaybaha qoyska ama qaybaha guriga markaan qaybaha guriga ka hadlayno meelaha u fara badan ee hadda iintu inagaga taallo ama booguhu inagaga yaalaan ama aan diciifka ka nahay waa arrimaha qoyska arrimaha qoyska markaan kuleehay daciif baynu ka nahay inta badan waxaa laga yaabaa inaad aragto hooyo dadaalaysa oo maanta o dhan qudaar gadaysa oo harjadaysa oo waxaysmaysa laakiin hooyanimadeedii iyo tarbiyadii ilmaha iyo korintii iyo ababkii iyo afkii iyo akhlaaqdii awlaadda ayaa meesha ka baxay iyada waxay ku leedahay cunadoodii baan ku dadaalay beriiskoodii iyo waxbarashadoodii baan la rafaadaya ay ku leedahay de beriis iyo iskuul lacagay ku bixisa keliya ayay ku fakertay laakiin kumayna fakerin in howlo badan oo hooyanimadu ay lahayd ay baylaha hayaan sidoo kaleenta aabbanimadii ayaa iyaduna maaragtay dhaawac weyn soo gaadhay oo raggii ayaa noqday kuwo u badan wax matare ama tana laba ka dhalo isaga tag taa mid ka dhalo isaga tago taa mid kale ka dhalo isaga tago aabbanimadii baa meesha ka baxay sidoo kaleento ababkii dhaqanka ee ilmaha cabsida lagu ababin jiray ee ilmaha xisaabta lagu ababin jiray markaan kule xisaab baa lagu abinaya googaalaysigu muxuu aha dee xisaab buu ahaa maskaxda la garaacayo kombyuutar maskaxda la wareejinayo caqliga la shaqaysiinayo ayuu ahaa xalxidhaaluhu muxuu aha sidoo kale u ahaa markaan kule cabsidu maxaa yael cabsida waxaa weeye tuugada iyo waalidiinka iyo waxyaalaha noocaas waxyaalaha ay leeyihiin iyo in looga sheekeeyo qofka uu ka baqo yaraanta lagu soo ababiyo waxyaala fara badan oo noocaasa inay ceeb yihiin oo uu ka cabsado ama uu naco ama uu diido ama uu caayo ama uu dhaho waxaas uf waay oo qayb cabsida ka mid cabsida see loogu beeraa ilmaha maxaa la baraa waxaa la baraa eebihii abuurtay iyo haddaad saa yeesho waa lagu cadaabi saa haddaad yeesho waa lagu cadaabi waxa haddaad samayso waa lagu cadaabi saa haddaad samayso waa lagu cadaabi waxaad maskiinka haddaad disho waa lagu cadaabi waxa uqubaa kugu dhici soo maa waxyaalihii noocaa ahaa iyo howlihii noocaas ahaa ee awlaadda la bari lahaa yaa daaqada ka baxay maxaa daaqada ka saaray waxaa daaqada ka saaray dee aabbihiina wax mataruu noqday hooyadiina waxay ku leedahay beriiskoodii iyo cuntadoodii baan ku dadaalayaa iyo maaragtay iskuulkoodii ma kanshaanu haya aan wax ugu sheego intay habeenkii iyadoo daalal meel ku dhacdo aabbihiina dee waa midaan howlaha noocaasaba ogeyn saas darteed ayay carruurtaan waxay noqdeen kuwo dhoor leh dhoor oo ummado kale intay saa u eegtaan dhoorka ay xiirteen la xiirta gabdhuhu sida gabdhayooga ummadaha kale ay u labistaan inay u labistaan ay wax yar u jiraan maaragtay haddii ilaahay idmahayo oo dhaqamadii hoose ee maaragtay waxyaalo fara badan oodo badan baa inugu soo jiidmay waxyaalo fara badan baa inugu soo fakaray waxaasoo dhan maxaa keenaya xubintaana murtada maanta marka waxay ina leedahay guriga wanaagsan midabka laguma garto guriga wanaagsan midabka laguma garto ayay xubinteennan murtida maantu inan leedahay si in marka guriga wanaagsan midabka loogu garanayn dee midabka laguma garto waxaa laga yaabaa aqalku isagoo guri yar ah oo aqal yaroo kooban ah oo heer yaroo danley u leeyahay oon aqal ballaadhan ahayn yaa laga yaabaa inuu yahay qoys wanaagsan aqal ay leeyihiin saas darteed gudihiisa wanaag fara badan iyo barbaarin fara badan iyo qoysnimo wanaagsan baa ka jirta laakiin adigu korkaa kore kuma garan karti iyo midabka iyo muuqaalka kuma muuqdo kuma garan karti aqalkan waxa uu yahay markaad dhex gasho ayaad ogaan kartaa qoyskan inuu qoys macaan yahay iyo inuu qoys qadhaadh yahay saas darteed baa lagu yidhi guriga wanaagsan midabka laguma garto haddaad damacda inaad midabka ku garatana dee huhaabaad haysaayo nolosha dhabtaa lama haysatid saasay xubintu inoo sheegaysaa waynu isfahmaynaayo dee waxaan ku hadlayno waa afkeennii hooyo mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteena murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi godob iyo geelba waa la dabo galaa godob iyo geelba waa la dabo galaa